galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin sabtiah bisha julaay waa saddex iyo labaatan sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka v o a somaali com idaacadda galabta waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya aniga oo jaamac buulla jaamac iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah magaalada hargeysa oo ay saaka ka bilaabantay carwada bugaagta sannadkii sagaalaad
marka laga tago buug feerka iyo waxa la keeno dhaqan baa abuurmay dhaqan ah bandhig bugeedyo kale oon carwadu qabanqaabinaynin laakiin dhaqankiiba hirgale ah in buug lasoo bandhigo inay tahay wax fiican in dadku qoraago iyo kulmaan akhristuhu inay dhaqan fiican tahay waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan hillary clinton oo xulatay qofkii madaxweyne ku-xigeen u noqon lahaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida booliska gobolka bavarian ee dalka jarmalka ayaa sheegay in wiilkii siddeed iyo toban jirka ahaa ee weeraray goobta laga dukaamaysto islamarkaana ku dilay sagaalka qof in aanay jirin wax xidhiidh ah oo uu la lahaa ururka isis mas-uuliyiinta booliska oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in ay baadheen gurigii uu deganaa islamarkaana aanay ka helin wax muujinaya in uu xidhiidh la lahaa ururada argagixisada laakiin waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin in weerarkaasi uu isaga ku koobnaa wiilka dilka geystay ayaa ku dhashay magaalada munikh waxaana looga jiray maskaxda isaga oo ku jiray daryeel caafimaad waxaana kooxaha baadhista wada ay sheegayaan in ay u malaynayaan in uu weerarkaas ku kalifay wareer dhinaca maskaxda ahi wiilkan da'da yar ayaa isaga laftiisu iska toogtay madaxa mana jirin wax hadal ah oo wiilkan laga hayo oo faahfaahinaya ujeeddada uu weerarkan u geystay weerarkan waxaa ku dhintay sagaal qof iyo wiilka weerarka geystay waxaana ku dhaawacmay ilaa toddoba iyo labaatan qof oo kale oo toban ka mid ah ay xaaladoodu aada u daran tahay
qarax aad u xoogan oo dilay ugu yaraan toban qof ayaa lala beegsaday dad mudaharaadayay magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan mudaharaadkan oo ay wadeen qowmiyadda hasaaraska ayaa ku saabsanaa in laga weeciyo gobolka uu dhaqaalihiisu liito ee ay degan yihiin ee la yidhaahdo bamiyan qorshaha qadka loogu talagalay korontada ee la gaarsiinayo waddamo badan goobjoogayaal ay ka mid yihiin wariyayaal ayaa sheegay inay arkeen meydadka oo ay ku tilmaameen inay u ekaayeen kuwa ay waxyeeleeyeen ruux isqarxiyey saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegtay inay dhimashadu intaas ka badan doonto cidna weli ma sheegan mas-uuliyadda qaraxan dowladda ayaa xirtay waddooyinka gala faras magaalaha si ay uga hortagaan in ay mudaharadayaashu gaaraan bartamaha magaalada iyo xarunta madaxtooyada ee uu madaxweynuhu degan yahay jidadka la xiray ayaa culays ku soo kordhiyey ganacsiga iyo isku socodka taas oo raad ku yeelatay gaadiidka gargaarka degdega ah si ay u gaaraan dadkii waxyeeloobay senatarka laga soo doorto gobolka virginia ee ku yaala duleedkan washington tim kane ayaa hillary clinton waxay u xulatay in uu murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga u noqdo ee ka qaybgelaya doorashada madaxtinimada ee bishan noofembar ee fooday nagu soo haysa qaar ka mid a dimuqraadiyiinta ayaa niyadda ku hayay in hillary clinton ay dooran doonto qof kale kaas oo soo jiidan kara taageerayaasha bernie sanders tim kane oo si wanaagsan ugu hadla luuqadda isbaanishka ayaa wax ku bartay jaamacadda harvard isaga oo howlo diimeed ka soo fuliyey dalka hondures arrimaha ay hillary clinton ku xulatay murashaxa madaxweyne ku-xigeenkan waxaa safka hore kaga jira sumcadda uu ku leeyahay in uu u dhaqdhaqaaqo islamarkaana u dagaalamo arrimaha khuseeya dadka isbaanishka ah iyo guud ahaan shacabka maraykanka waxaana meelaha sida weyn loogu xasuusto ka mid a arrimaha la xidhiidha socdaalka daryeelka caafimaadka xuquuqda haweenka iyo deegaanka dalka turkiga waxaa albaabada loo laabay ka badan in kumanaan kun oo dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay iyo kumanaan ururada bulshada iyo hay-ado kadib markii uu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan uu wareegto soo saaray tan iyo markii uu ku dhawaaqay xaaladda degdega ee dalkaasi oo soconayso muddo saddex bilooda sidoo kale kadib afgembigii dhicisoobay ee la isugu dayey in dowladda erdogan lagu inqilaabo ayuu madaxweynuhu wareegto soo saaray uu ku amrayay in qof kasta oo laga- laga shakiyo ay ciidamada nabadgelyadu hayn karaan muddo soddon cisho ah iyada oo ay madax maxkamad la soo taagin sharcigaas ayaa markii hore ogolaa ilaa iyo afar maalmood un hay-adaha iyo ururada albaabada loo laabay ee kor u dhaafaya kun laba boqol iyo labaatan iyo sagaal ayaa waxaa ka mid ah sagaal iyo toban ururada shaqaalaha ah shan iyo toban jaamacadood iyo soddon iyo shan hay-ado caafimaad ah madaxweyne erdogan ayaa afgembiga dhicisoobay ku eedeeyey wadaadka fatullah gulan ee ku nool dalkan maraykanka balse gulan gaashaanka ayuu u daruuray eedeyntaasi saddex bilood ee xaaladda degdega ah ayay degdeg dadka ugu dhaqdhaqaaqa xuquuqda bila'aadanaha dadka turkiga ay u arkaan inuu madaxweynuhu ku meelmarsanayo sharciyada uu isaga ramo maadaama ay xaaladdan degdegahi u ogolaanayso inuu sharciyada dhaqangeliyey isaga oo aan baarlamaan soo marin galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay bandhig caalamiga ee buugaagta hargeysa international book fair kaasi oo ay ka qaybgalayaan marti ka kala timid laba iyo toban dal kuwaasi oo isugu jira qoraa suugaanyahano iyo diblomaasiyiin ay ka mid tahay ku-xigeenka safaaradda dalka britain ee u fadhida magaalada adisababa ee dalkaasi ethoobiya cat evens bandhigan oo ah kii sagaalaad islamarkaana lixda maalmood ee uu soconayo lagu soo bandhigi doono buugaag iyo suugaan kala duwan ayaa wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac uu warbixintan nooga soo diray bandhigan buugaagta caalamiga oo sannad kasta lagu qabto magaalada hargeysa ayaa saakaw si rasmiya u furay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan doctor sacad cali shire waxaana inta uu socdo lagu falanqayn doonaa mawduucyo ku qotoma halkudhigga sannadkan oo ah hogaaminta iyo hal-abuurka amaba curinta jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta seeska hiddaha iyo dhaqanka ee rersi online oo sannad kasta soo qaban qaabiya bandhigan Ah, mawduuca sanadkan aanu qaadanay mahadkudhigga waxa weeyaan hogaaminta hogaaminta iyo hal-abuurka marka af ingiriisi bay ku dhalatay oo waa leadership and creativity Ah, mawduucu waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran oo ka ballaaran mawduucyadii sanadihii hore laakiin waxaa ah, jirta xkin oo mawduucyadu way isku xidhan yihiin iskamay dhalanin sagaalkaas sannadood mawduucyadu way xidhiidhsanaanoo midba macnuu sameynaya ka ka dambeeya marka waxay nala noqotay in lasoo gaaray xilligii ay somalilanderisku intay is eegaan yidhaahdaan leadershipkaynu u baahannahay waa kee leadershipka ma samayn karaa mise waa lagu dhashaa macnaha caruurta miyay ku dhalanaysaa ma hibo lagu dhashaaba mise waa la abuuri karaa waa la korin karaa bandhigan oo sannad kasta martida si gaara loo siiyo waddan afrikaana ayaa sannadkan dalka martida ayuu yahay dalka gaana iyadoo ay ka yimaadeen afar xubnood oo matalaya waddankaasi waxaana ka qayb qaadan doona inta uu socdo marti ka kala yimi labiyo toban waddan waa sida uu tilmaamayo jaamac muuse jaamac Eh, dad aada u sarreeya baa inooga yimi waxaa kaloo yimaada sanad kasta dadka mawduuca sanadka si uun wax uga qoray marka nigeria lainooga yimi jarmalka lainooga yimi ingiriiska lainooga yimi ah, ghana dabcan lainooga yimi uganda laga yimi ah, talyaaniga laga yimi faransiiska laga yimi macnaha laba iyo toban dal ayay ka socdaan dadka martida ee sanadkan inoo yimi south africa laga yimi oo iqbalo nagala joogo marka aad baa runtii loo ballaaran yahay goobta lagu qabanayo bandhigan oo ah madal kulmisay boqolaal dadweyne ah oo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa inta uu socda ay isu weydaarsan doonaan dooda iyo falanqayn ku aadan hogaaminta iyo hal abuurka haddaba maxay kala kororhsan karaan iyadoo afka hooyana uu udubdhexaad u yahay waa kan cabdilaahi cawad ciga oo ah qoraa sannad kasta uga yimaada bandhigan cariga ingiriiska waxaa dhallinyaradu fursad ay u haystaan inay wixii ay iyaga ka qabya a markaa ka dhegaysan karaan wax ka sii weydiin karaan wax badanna ka kororsan karaan islamarkaana taasu ay dhiiri gelinayso sidii aynu u badbaadin lahayn afka soomaaliga inaanu ku dhicin halkay ku dhaceen afaf badan oo dunida soo marayo baaba-oo la waayo furitaanka bandhigan oo ay ka soo qayb galeen diblomaasiyiin aqoon-yahano suugaanyahano ganacsato iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo qaarkood dalka ay ugu dambeysay sannado hore ayaa xubno ka mida khubaradaasi ay ku soo bandhigi doonaan waayo aragnimadooda nololeed islamarkaana ay la wadaagi doonaan bulshada ka qayb galaysa faarax gamuute waa suugaanyaha soomaaliyeed waxa aanu madasha la wadaagi doonaa sooyaalkii hore ee suugaanta soomaalida iyo weliba ahamiyadda tixda iyo tiraabta oo minka barnaamijkan soo yaal qaybta aanu ku leenahay waxaa weeye hal abuuradii hore oo ay ka mid yihiin eh, cabdi aadan qays xasan geney aniga waxaanu ka qayb eh, qaybta aanu ku leenahay waxaa weeye inaanu kaalinta maansadu ay leedahay kaalinta maansadu ay kaga soo eh, i- eh, afka waxay u qabato maansadu iyo siday u dhisto afka iyo sida ay haddii loo gundundogo waxaad ogaanaysaa inay maansadu afku waxa afku soo kumayaal sannadood buu soo jiraa soomaaligu isagoon qorayn haddana afafkii hareeraha ka xigay wuu iska celiyey wuxuu iskaga celin karayaana waxay- waxaa u suurtogeliya inuu jiro oo uu iska celin karo eh, afafka kale isagoon qornayn xataa waxaa weeye waxaa weeye maansada bandhigan oo socon doona muddo lix maalmood ayaa inta uu socdo la yeelan doonaa kulamo gaara iyo weliba falanqayno kala duwan iyadoo lagu soo bandhigayo buugaag dowr ah oo badankooga ay qoreen dhallinyar Eh, waxaa la qaban doonaa inta badan eh, waa bandhig lasoo bandhigo buug ku saabsan arrinkan waa mawduuc laga doodo oo maanta suugaanta laga hadlayaa markaasa suugaantu sidebay u arkaa leadershipka waxaa laga hadlayaa aqoon-yahanka cilmiga bulshada bartay sidebay u arkaa leadershipka waxaa laga hadlayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan iyo siday u aragto leadershipka berita waxaa hadlaya sacad cali shire cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa haddaba waxaa toddobaadkan nagu soo booqatay stuudiyaha idaacadda v o a washington ayaan maxamuud cashuur oo ah madaxa kate arts and cultural oo ah hay-adda qabanqaabisa carwada bugaagta hargeysa toddo- iyo toddobaadka soomaalida ee london iyo munaasabado kale haaruun macruuf ayay uga warrantay xaaladda iyo heerka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida ee xilligan horta marka eh, haddii aad dib ugu noqotid haaruunow eh, eh, dhaqanka soomaalida weliba eh, dhaqanka casriga haddaad eegtid tiyaatarka iyo librariya hay-adaha kutubada iyo waxaad odhan haddaad eegtid waxaa maamuli jiray eh, de dowlad institutionno bay ahaayeen waaweyn oo ballaadhan oo kumayaal qofi ka shaqeeyaan waxaa nasiib darro dhacday shan iyo labaatankii sannadood soddonkii sannadood oo ugu dambeeyey oyn xasilnayn deegaanka soomaalidu guud ahaan eh, in ayn jirin ha-aado taakuleeya eh, dhaqanka guud ahaan gaar ahaanna meel ay ku ururaan ay isku eh, haybadooda kusoo bandhigaan inayn jirin Eh, si- sidaad la socotid eh, mm, hargeysa waxay lahayd eh, tiyaatar ballaadhan dee ti- tiyaatarkii waa kailaa maanta ma furna haddaad la socotid eh, eh, maxaa la yidhaha national tiyaatarkii muqdisho eh, mar baa dib loo furay waadii la qarxiyey haddana dib waxba looguma qabanin intaa marka laga tago ha- ma jiraan ama fanaaniintii ab- ama buwaaniintii meel ay eh, iskugu ururaan Eh, runta maxay keentay marka taas maxaa ka yimid taasi waxay keentay in aynan dhici karin in wax soo saar naf leh eh, eh, uu- uu- ay- uu- u dhaco inayn riwaayadahii disqaadin inay dhallinyaradii badnayd haabadoodii soo bandhigi karaynin inayn jirin Eh, waxaanba isku iman karayn laxamiistihii iyo eh, eh, ninkii eh, heesta qorayey iyo ninkii heesayey saddexdaa meesha iskugu iman lahaayeen si ay hees u timaado baan jirin waa gartay marka hadda maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda suugaantii soomaalida iyo hal abuurkii miyuu sii dhimanaya ama meel dhexuu joogaa mise wax erey kalead ku sifayn lahayd horta inta qof soomaaliya nool yahay eh, eh, eh, s- dhiman maayo oo d- ummadeennu waa ummad eh, maansaday suugaantu aada ugu dhe- eh, dheertay dhaqankeennana ku jira sidaynu afku uu ugu jiro bay eh, suugaantuna weliba maansadu ugu jirtaa marka inuu dhinto lagama baqayo laakiin wax taya leh inay soo baxaan marka inuu wuxuu tayo leeyihiin iyo inuu dhintaan wa- wa- way kala duwan yihiin laakiin nasiib wanaag eh, waxaa jirta iminka eh, inay dhaqdhaqaaqyo fara badan ay ay ka socdaan eh, maxaa layidhaha dhulalka soomaaliyeed dibadda ay ka socdaan oo dadkii ay aada u dareensan yihiin iminka inay tahay in la daba qabto waa gartay idinku maxaad ka qabateen anagu waxaanu eh, marka hore waxaan ku bilaabanay as publisher ama, eh, buugaagta eh, daabici jireen eh, reti online taas waxay ahayd toban sannadood ka hor waxaa ku xigtay in hargeysa international book fair 2008 uu- uu uu maxaa leeyahay tisqaaday sanadkan waa sanadkiisii sagaalaad oo hargeysa international book fair uu socdo Eh, waxaa kaloo oon eh, aanu ka qabanay eh, somali week festival oo isaga laftigiisu markii hore london ka dhici jiray laakiin si teelteela uga dhici jiray laakiin intii aanu la wareegnay oon anagu kayd ahaan aanu qabanayna iminka eh, waa sanadkiisii isna sideedaad bu- eh, buu gelayaa uu sida qaabkan uu iminka ku socdo uu ku socdo taa waxaase eh, soo raacda inaanu si- eh, resi cultural foundation sanadkii la- eh, saddex sano ka hor eh, ay u guurtay eh, hargeysa oo halkaas si joogta ah iminka library yar eh, maxaa la yidhaha theatre yar meelo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, aan aan laga asaasay oo taasna ay keentay in si joogtaa dadkii wax kusoo bandhigi karaan ama ha noqoto gabe ama ha noqoto buug ama ha noqoto Eh, marka weli ma aha eh, de initiative dowladeed maaha wax awoodii ma lahaa uu dadkao dhan ku wada gaarsiin jiray Waa gartay.
laakiin at least taaltaal ahaan ku filan waa garta marka waxaad waxay naga dhaadhicisaa buwaagtaas iyo carwadaas iyo dadkaa kasoo qayb gelaya qorayaasha meesha imanaya iyo xiriirka ka dhexeeya dhaqanka iyo hidaha soomaalida Uh, uh, horta tan dalalkan aan casuumayno waa waa waa qayb bay ka tahay Uh, dee ta ugu weynoo maxaa la yidhaahdaa bandhig u furan yahay waxaa weeye dee qoraaladii so- qoraayadii soomaalida uh, d- ama diaspora ha ahaadaan ama dal uh, d- dal dadka joo- jooga ha ahaadaan hadeeroo kale waxaa- dibadda waxaa ka imanaya kama yaraa toban shan iyo toban qoraa oo de- sheekh dalmar baa ku jira waxaa ka imanaya rashiid galweyne baa ka imanaya u k keliya haddaan ku tiriyo jece jaamac baa aad- aad garanaysaa isaguna ka imanaya marka tan eh, dalku wuu barbar socdaa mooyaane eh, dee qoraayadii soomaalida oo- oo af soomaaliga wax ku qorayey ama af kale wax ku qorayey eh, waa ku- waa ma- waa bar- kulmisa kuwaas iyo dadka da- da-da yar ee dalka gudihiisa wax ku qoraa natiijada ugu wanaagsaneed kasoo baxday maxay ahayd hargeysa bogfeer Eh, wallaahi way kala duwan tahay oo eh, mid waxaa weeye eh, horta dee dhalintii hadeertoole markii bug feerka la bilaabay iyo maanta eh, eh, eh, khaas ahaan somalilan marka la yiraahdo sidai maanta dhalinyaradu ugu heelan tahay qorista iyo akhriska eh, dee ma la qiyaasi karo ha? meel walba waxaa ka jira ririsi galaabyo ay dadku iyagu furteen meel walba waxaa ka jira meel wa- waxaad arkaysaa intaasoo dhalinyaro wax qortay oo le buuggan baan qoray ma ma soo bandhigi karaa marka dee jihayntii weeye dhalinta inay inay inay inay inay wax qoraan iyo inay wax akhristaan meel walba eh, librariya ka ka ti- ka tisqaaday eh, magaalo walba ama ha noqoto boorama ha noqoto ama berbere ha noqoto ama ama sheekh ha noqoto ama burooc ha noqoto ama ceergaabo ha noqoto ama lascaanood ha noqoto meel walba waxaa ka jira librariya eh, local ah taa marka laga tago oo dhalinta iyo wax qoraysaa ka mid ah iyo guud ahaan maxaa la yidhaahdaa eh, de- in inakuna aynu helno meel dad- adduunweynahan wax ugu sheegno Ta- taasna eh, eh, waxaynu isku xidhay hal abuurkii iyo dee da'yirtii dalka hal abuurkii oo isna- isaga laftigiisa u baahan tol iyo meel uu dadkii wax ugu sheego ba- baa meeshii weelkii eh, loo sameeyey ilaa imise buug baa la keenaa markii carwadu ay furantay lasoo buugaag- bandhiga buugaagtu way way badan yihiin Waxaa ku- eh, sanad du- de mar san walba waa lasoo kordhiyaa Eh, eh, circulationka imika buugaagtuna aad buu badan yahay Eh, marka laga tago buug feerka iyo waxa la keeno dadka buugaagtooda markaa martida hoo la keeno marka laga tago dhaqan baa abuurmay dhaqan ah eh, de maan- maantadan aan wada hadlayno eh, waxaa ka jira eh, bandhig buugeedyo kale oon carwadu qaban qaabinaynin laakiin dhaqankiibaa hirgale ah in buug lasoo bandhigo inay tahay wax fiican in dadku qoraaga iyo kulmaan akhristuhu inay dhaqan fiican tahay marka ta ka muhiimsan muqdisho bogfeer aa eh, furan muqdisho buugfeer baa bilaabmay laba- eh, sanadkii labaad buu marayaa Eh, sanadka waxaa bilaabanaya garoowe buugfeer eh, baa maq- eh, baan maqa- maqal nagu ah eh, wax- eh, wax- laba week baan umalaynaya inuu inuu- inuu hargeysa international buugfeer ka dambeynayo ta eh, waxaa isna sanadkii labaad eh, qa- eh, eh, la qabanaya eh, somali heritage festival ee nairobi ka dhacaya Eh, dalalka yurub oo dhan haddaad aragti waxay ku oranayaan waxaan doonaynaa soomaali week festival inaan qabanay sidee baanu u qabanayo maxaad samaysiin marka dhaqan baa hirgalay suugaantii guud ahaan gaar ahaana akhriskii iyo aqoontii la danaynayo ayaan maxamuud cashuur oo toddobaadkan nagu soo booqatay daartan v o a ee washington waxayna u warramaysay haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa u magacooday tim kaine oo ah sanatar laga soo doorto gobolka virginia inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda kaine waa siyaasi dimuqraadi ah oo qunyar socda laguna tiriyo waxaana ay ujeeddadu tahay inuu soo dumo mrs clinton dadka ku hadlo afka isbaanishka ee dalkan ka ah luqadda labaad oo isagu si fiican uu ugu hadlo kuwaasoo ku badan qaar ka mid ah gobollada maraykanka haddaba tiimkeen xulashada ay xulatay clinton maxay ka dhigan tahay waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ka jawaabaya sahra cabdi uga jawaabaya aan idhaahda sahra cabdi axmed oo ay weydiisay madaxeena laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabarow ee dhegeysa zahra ninka ay hillary clinton usoo xulatay inuu madaxweyne ku-xigeenka u noqdo oo ololaha ay doonaysa in november ay madaxweynaha ku noqoto in la galo waa tiimkeen sidaa u sheegtay waxa weeyaan nin siyaasi ah oo siyaasadda muddo kusoo jiray waxa uu ka soo bilaabay inuu meyer ka noqdo magaalada richmond ee gobolkan virginian deganahay ee madax u ah magaalo madaxda kadibna wuxuu soo noqday governar ama barasar isla gobolkan virginia iminkana senator buu ka yahay oo labada senator ee virginia ay u dirsato golaha weyn ee boqolka senator ee maraykanka ayuu mid kamida yahay marka waa nin xagga maamulka iyo kusoo jiray oo aan isleeyahay wax weyn buu u tari karaa waa gartay maalmahan waa laga dhursugayay in ay iyadu madaxweyne ku-xigeen u qaadanayso isaga oo hadalhayntiisa labadii cishe ugu dambayso way jirtay marka maxay kula tahay inay ku xilatay hillary clinton inuu tiam k uu u noqdo madaxweyne ku-xigeen dhowr arrimood ayay u xulatay in uu madaxweyne ku-xigeen uu tiam ken u noqdo waa marka koobaade xagga bulshada dhexdeeda maraykanka iyada iyo ninka iminka tartamaya ee donald trump bulshadu waa u kala qaybsan tahay oo markii la eego matalan dumarka oo kale iyada ayaa ku horeysa oo ay u hilin doonaan inta badan sida isleeyahay dhinaca sbanishka ama dadka latinaska la yidhaahdo iyaguna dhinaca hillary clinton ayay u badan yihiin oo ah bulshada qaybtooda labaad ee ugu weyn african americanka maraykanka madowna xagga hillary clinton bay u badan yihiin laakiin meesha keliya ee donald trump uu kaga gacan sarreeyey markii la eego ifafaalooyinka iyo saadaalihii la qaadaya waxay ahayd xagga ragga cadaanka ah marka maadaama tiamken uu yahay nin cadaanana waxaa la isleeyahay ama ay la filayaa inay ugu xulatay inuu dhinacaas uu ka soo jabsho donald trump oo uu qayb weyn oo ragga cadaanka ka mida uu u soo jeedo waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan sbanishka oo aan saan xusay qayb weyn ka ah bulshada tan aad buu ugu dhow yahay oo afka sbanishka ayuu ku hadlaa bergii uu yaraa ayuu uu tegay mid ka mida wadamada latin america oo uu ku soo bartay oo si aan loo kala turjumayn ama aan uuna ka joogjoogsanayn ayuu si fluenta ugu hadlaa afka sbanishka qodobkaasna waa mid weyn oo berida oo maantada tan sabtida ah ayayba waxay ka bilaabayaan gobolka florida inay iyada iyo isagu ay ka wada bilaabaan ololihii qayb ka mida oo halkaasna aad ogsoon tahay dadka sbanishka ku hadla inay aad iyo aad u badan yihiin oo uu kula hadli doonaa afkooda taasna qayb weyn ayay u tahay qodobadaas ayaa ka mid aan ayaan isleeyahay iminka markaad eegto horudhaca hore waa gartay bal isbarbardhig marka aad ku samayso tiam kane iyo weliba mike pence oo isna uu madaxweyne ku-xigeen u xushay inuu u noqdo donald trump oo musharaxa xisbiga republicanka ah bal markaad labadooda dhinac dhigto maxay ku kala duwan yihiin dhinacyadooda haddaad eegto wallaahi labaduba waxaad moodaa inay dhinacyo iska mid yihiin oo xagga maamulka tiamkay waataan kasoo sheekeeyey ninka kale isaguna mike pence ee uu xushay donald trump laftiisu ilaa iyo toban mise labaiyo toban sana ayuu congresska kusoo jiray imikadana governar buu soo ahaa oo gobolka indiana ayuu governar ka yahay laakiin maanu gaarin heerka senatarnimo ee uu joogo tim kane farqiga ku jira waxaan isleeyahay labadu waxay xagga ideolojiyada ayay ku kala duwan yihiin oo ninka la yidhaahdo mike pen ee uu soo xushay donald trump dhinaca midig ayay siyaasadiisu aada ugu fog tahay oo weliba xagga diinta iyo howlahaasuu ku aladeg yahay dhinacan markii laga eego dhinaca kale tim kense waa nin markio siyaasadiisu ay tahay nin dimuqraadi oo xaggii aan liberaalka ama siyaasadda bidixina aan aada u jirin laakiin howlaha oo siyaasadiisa tahay mid dhexdhexaada waxaa iyaduna xusid mudan zaray in tim kane in markii uu governarka ahaa ee uu virginia maamulayay labadii kun iyo toddobadii inuu ahaa kii ugu horreeyey ee governarkii ugu horreeyey ee isagu ayida soo dhoweeya barack obama marka maadaama ay hillary clinton ay ku socoto chapterkii ama raadkii ay qaadayso barack obama oo guulihii uu gaaray ee imika ay iyaduna ay ku xasilinayso ama ay ku ku socoto ay ku tartamayso magaciisii iyo sumcaddiisii wax weyn ayuu u tarayaa waxaanay markhaati ka tahay sida hillary clinton ay u ayidsan ay u ayidsan tahay qodobadii iyo meelihii uu soo maray barack obama oo ay jeceshahay in iyaduna ay noqoto qofkii madaxweynaha soo noqda dimuqraadiga ee ku soo xiga barack obama waa garta ugu dambeyntii bal xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo een, hillary clintonna ay ka socoto maxay uga dhigan yihiin haddaad bal noogu soo gebagabayso waa siyaasaddaas hadda aan ka sheekeeyey waxaa la filayaa in markinoo ay uu soo yareeyo farqigii in, eh, in xagga kala fogaanshaha ahaa oo uu soo jiito dad badan oo markii hore ka shakisanaa waxaa iyada iyo isaga u dhexeeya toban sannadood oo oo xagga daada ah dad badan ayaa marka mar walba waxay u codeeyaan oo ay qofkay u codeynayaan ka eegaan madaxweyne ku-xigeenka yaa u ah si haddii tii alla u timaado qofkaasi uu u kabo booskiisii marka tiamken oo konton iyo sideed sano keliya jira n wax weyn buu ka qabanayaa oo uu xagga soo durkinta iyo dadka uu ku soo jeedayo hillary clinton waxaana filayaa in ay dad badan ay imika eh, weliba xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ay u riyaaqsan yihiin xulashada ay soo xulatay tiam kane kaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabarow oo saare cabdi axmed uga warramayey xulashada ay hillary clinton ay xulatay madaxweyne ku-xigeenkeeda dhegaystayaal haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray ha inoo daadaheyeen
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaaye ee hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horreysa aan kaa boobay waxay naga soo gaartay mustafe axmed maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa cawil bulaale xami iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed xeef xaaskiisa iyo carruurtiisa jamaal sangub xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed cali kumeelgaar xaaskiisa iyo carruurtiisa warsamo takar caaqil cali yaasiin ducaale cali hamey iyo dhammaan qoysaska reer qanjali reer calas iyo dhammaan reer ilmo maxamed bide waxay dhammaan dadkaasi hambalyo markaasi dhalasho u dirayaan maxamed cawil bulaale iyo marwadiisa samiira maxamed faarax oo wiil ugu dhashay magaalada tukaaraq waxaanu leenahay ilaah wiilkaasi ha ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca soo barbaar ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xasan cabdi haaruun iyo axmed cabdi haaruun dhammaan reer cabdidhegey iyo hooyo muslimo cali iyo hooyo maka cabdulle iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo daqare iyo cabdirashiid axmed rashka jamaal axmed cusmaan oo ah wariyaha v o a iyo liibaan daahiye warfaa iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq cali barre iyo warsame cabdulle haaruun iyo maxamed cabdi dalba iyo dhammaanba reer ismaaciil dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya norway south africa iyo maraykanka waxayna taaniyad gaarsiinayaan cabdulahi ismaaciil cabdibiyoole iyo waxay yidhahdeen bishaaro nuur idris oo labaatankii bishan julaay meherkooda uu ka dhacay gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waay waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo mid ah aada ah, ku rayraysaan oo guur qarqab idin horseedo warqadda waxay naga soo gaartay ayay xalimo isaaq balash iyo hooye cadey xasan maxamed iyo hooye faadumo shariif cismaan iyo hooye faadumo cali karow iyo hooyo nuurto shariif cismaan iyo aabe aadan cabdulaahi iyo aabe cadow shariif ibraahim iyo aabe cabdulaahi maxamed ee damarkaba cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka waxay tahniyad kale iyo laaba hawada u marinayaan xidiga iyo xidigta xasan aadan cabdulaahi iyo xakiima cabdulaahi shaafo oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya taariikhdu markay ahayd ko iyo labaatankii bishan julaay waxaanu leenahay isku waara ubad qayrqaba kala hela aamiin aamiin heesta ugu horreysa ah aan dhegaystayaasheenna u hayno hayahaye falastiin haddaan qado anfaaciga adaan kugu qabooba markaad qun u dhaqaaqdee tallaabada aad qaadid daymada ilqabadka leh iqooraansi eegtay qosashaa qosashaa nafteeda qoortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha marka aad xaggayga u soo qalloocisaaba miliqada ay qabataa codka macaan ee banaxariistiha jannaha ka waraabiya
cabdisalaad beerdilaacshe
iyo xaliimo qaliif cumar nabol
xareeduqarisaad qamarey quruxdeeda xareeduqarisaad qamarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama u qadinine qaayahiyo sharafte in qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailige markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailige qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heensa qotonkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heensa qotonkeeda leey
heestaasi darandoorigay ku dulqaynaya berdilaasha iyo magool ayaan intaas kaga gudbanaa dhambaalada ayaan ku noqonaynaa ee dhegaystayaasheenna noo soo qoreen hooyo xaawo sheekhow cabdi dheere oo joogta waddanka danimarka iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud oo muqdisho jooga iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo carruurtooda oo kanada jooga iyo waxay idhahdeen cumar cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen reer cabdulaahi maxamuud gaal jeclow dhammaantood iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen carruurtiisa oo jowhar jooga gobolka shabeellaha dhexe iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa shukri qurux iyo carruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdixaliim cabdikariim oo isaguna jooga booros waddankaasi sweden bello cabdulaahi maxamuud iyo carruurteeda oo jooga waddanka denmark magaalada copenhagen iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo reer xaaji moxamed cabdigaal jucalow oo muqdishow jooga iyo hooyo xaawo jibriil deer iyo waxay yidhahdeen faadumo muumin iyo saygeeda qaaliga iyo maxamed muumin cusmaan oo jooga muqdisho iyo deeq cali colaad oo jooga dalkaasi norway iyo cabdifataax axmed cabdi iyo xaaskiisa oo iyana jooga norway iyo samiiro axmed cabdisaam loo yaqaano oo iyaduna joogta magaalada nairobi dalkaasi kenya faadumo zahra cabdicasiis oo denmark joogta olol aadan jibriil iyo nuur ibraahim jibriil iyo cali ciise nuur iyo axmed cabdicasiis cabdulaahi iyo bashiir axmed afrax iyo waxay yidhaahdeen cabdiqani raxma xaliima maxamed deeq abuukar idil suuban iyo habboon hoggaanka ganacsatada soomaalida ee dalka imaaraadka carabta oo dhammaantooda jecel in ay yeetaaniyad wada gaarsiiyaan muxudiin muumin cusmaan iyo xaaskiisa maryamo qurux oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada yufik ee gobolka obland ee dalkaasi norway waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed deeq muxudiin waxayna leeyihiin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaan anaguna leenahay warqadda waxay naga soo gaartay hooye xaawo cabdifaarax iyo maxamed cabdigeele iyo siciid cabdigeele samsam cabdigeele fartuun cabdigeele qadre cabdigeele xamdi roob suge geele iyo muno roob suge iyo samiiro roob suge zahre roob suge waayeel cilmi geyre cabdifataax cilmi geyre iyo dhammaan reer qalad iyo reer cabdi warfaa xasan iyo reer bulxan cali kulan reer jaamac geri cali kulan iyo reer caamir cali kulanne iyo reer cismaan cali kulan dhammaan waxay tahniyad hawada u marinayaan lamaanaha is aroosay bay yidhaahdeen cali cabdigeele iyo hodan ismaaciil cali oo arooskooda uu ka dhacay degmada caabud waa gaar ahaan xaafada oktoobar isku waara ubad qayr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana falastiinay waxa uu naga soo gaaray adeer daa'uud awees jaamac iyo waxay yidhahdeen eedo maryan awees jaamac iyo maryan xuseen baantow iyo waxay yidhaahdeen istanbuul xuseen iyo adeer saalax muuse iyo ciise muuse iyo shabcaan muuse eedo madiine muye iyo waxay yidhahdeen eedo museeko cumar muye iyo adeer muye muuse iyo zahra muye muuse iyo maxamed muye muuse iyo shidaad jawad muuse iyo cabdiqaadir jawad muuse iyo magane jawad muuse iyo cabdiqaadir muuse hooyo khayro umberwa iyo xaawo umberwa iyo abti cabduqaadir umberwa iyo abti waxay yidhahdeen cabdiraxmaan umberwa iyo xaliimo yuusuf mudey iyo wiilo yuusuf mudey iqra yuusuf mudey iyo maxamed cabdulaahi baantuu iyo maxamed cabdulaahi ismaaciil iyo cabdulaahi cali hirad iyo mawliid muuse sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen ayaan muuse sheekh cabdi maxamed muuse sheekh cabdi iyo adeer saalax mukoma iyo faarax yuusuf mudey iyo iglan yuusuf mudey iyo nuuc yuusuf mudey iyo asxaabta dadkaasina waxa ay kala joogaan maraykanka u k iyo kenya iyo dalal kale oo dunida ah sida sacuudi arabiya etoobiya iyo soomaaliya waxay jecel yihiina dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdalla lujando muuse iyo waxay yidhahdeen malyuun yuusuf mudey oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan cabdalla lujando waxaana ay leeyihiin salmaan allah ka dhiigkiisa weynaado oo dadkiisa iyo darkiisa manfaca aamin ayaa
sow adigi maaha sanad iyo in dheerkaanu silacsana saakana indhahaysii jiraysow adigu maaha axdigeenna sow sidaad igu ogeyd ama sidan wadnaha hadaa iga sanree naftan kugu sasagi jiray
adka macaana
lah
Sidadigu ogid, kuma sidin wa
waxay naga soo gaartay waxay yidhahdeen innagoo kalaa ilmo sheekh ibraahim cali ilmo bucul guuleed jaamac iyo dhammaan dhallinyarada ceel waaq soomaaliya waxay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan xuseen bucul guuleed iyo xaawo luul cadow isaaq oo taariikhdu markay ahayd lixii tobankii bishan aynu ku jirna ee julaay uu wiil ugu dhashay degmada ceel waaq waxaanu leenahay noqo midkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaanu leenahay waxaa noo baaqaya aabba daahir cabdulaahi oo hooyo siciide cabdulle iyo hooyo madiine sheekh ibraahim iyo hooyo xalimo yuusuf iyo waxay yidhahdeen ister daahir iyo carruurteeda iyo difaac daahir iyo degana daahir iyo liibaan daahir iyo ayaanlo daahir iyo amiir daahir iyo waxay yidhahdeen maha daahir iyo xaaju daahir iyo xaafi daahir iyo waxay yidhahdeen mubaarag iyo cabdilweli faarax barre iyo kaafi maxamuud dhimbil iyo farxaan sheekh maxamed timbad iyo waxay yidhahdeen maariyo daahir iyo aanise daahir iyo nimco daahir iyo fartuun caaqil budul iyo dahabe ibraahim yuusuf iyo eedo xaliimo sheekh ibraahim iyo eedo racwi sheekh ibraahim iyo carruurteeda iyo eedo faadumo axmed reer xaashi jaamac reer cabdisalaan cusmaan iyo waxay yidhahdeen reer sheekh axmed cabdisalaam waxayna jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ah ay halkan ka gaarsiiyaan khaalid maxamed iyo carfo daahir oo wiili ugu dhashay dalkaasi denmark waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca warqadan waxay naga soo gaartay waa tahniyad meher ab ismaaciil cabdi haaruun iyo cabdi xasan haaruun iyo axmed cabdi haaruun iyo dhammaan reer cabdi dhege iyo hooyo muslimo cali iyo hooyo maka cabdulle hooyo faadumo daqare iyo cabdirashiid axmed rashki iyo jamaal axmed cusmaan iyo liibaan daahiyo warfaa iyo cabdirasaaq cali barre warsamo cabdulle haaruun maxamed cabdi dalba iyo dhammaan reer ismaaciil iyo zaynab sakariya dhammaan dadkaasoo kale jooga soomaaliya norway south africa iyo maraykanka waxay tahniyad meher u dirayaan cabdulaahi ismaaciil cabdi biyoole iyo bishaare nuur idriis oo bisha labaatankeedii meherkooda uu ka dhacay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan ducaduna waa xaggiina yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin xaggii muusiga ayaan dib u jaleecaynaa adigaan hurdada kaaga go'ay haakah iyo jeefe adigaan hablaha tii aan arkaba kugu hilmaamaaye adaan kuugu heesaa sidii hooyo ubadkeeda hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocane muuqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysaay yaa salaam garka iyo halbowlaha habaad gacan ku haysaay hidaraac jacayl bay hayeehee waa maxamed bikey iyo heestii hinda
inay hayada igahanti hanka feedhe inayahay adan adan kula haya kuna heelano inay hayada iga hanti hanka feedhe adigaan hurdada kaaga go'ay haka hiyo jiife adigaan hablaha tii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kuugu heesaa sidii hoyo ubadkeede adigaan hurdada kaaga go'ay haka hiyo jiife adigaan hablaha tii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kuugu heesaa sidii hoyo ubadkeede hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad dareen hagaysaa garkaya halbowlaha habaad gacan ku haysaaye hidaraac jacayl ba ii haye hindayga baano hindayga baano hadalkaagu way malab dawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad dareen hagaysaa garkaiyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye
idaraac jacayl ba ii haye hindayga baano hindayga baano
heesaha kaloodiyaheenna idinku soo maqan ayaa ka daran waxaan dhabbaalkan ka helay maadey macalin guudow iyo waxay yidhaahdeen aadan macalin guudow iyo nishooyo macalin guudow iyo deeqe ibraahim maxamed iyo barre xasan maxamed iyo daa'uud xaaji xasan iyo siida axmed abshir macalin isaaq cabdiyow iyo maxamed cabdirasaaq gees dheere iyo boorow ibraahim maxamed iyo macalin ibraahim iyo waxay yidhahdeen hooyo madiino sheekh rashiid iyo shukriya sheekh cali iyo xabiibo ibraahim maxamed najma cali aadan iyo kamaal cabdirasaaq geesdheer waxaana ay taanid u dirayaan kalaar macalin guudow iyo waxay yidhahdeen nadiifo macalin ibraahim oo ku aqalgalay dhagaxley oo ay leeyihiin arooskiina ubad qeyrqaba ee behdi kala siiyo bashbashii barwaaqana kala kulma aamin ayaa leenahay warqadana waa tahniyad dhalasho waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen annagoo kale ah reer cabdulaahi maxamuud iyo hooyo xaawo shiiqow cabdidheere iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo cismaan cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar cabdulaahi maxamuud iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo cabdixaliim cabdikariin qaasin oo jooga magaalada boros ee wadanka sweden beela cabdulaahi maxamuud iyo caruurteeda iyo dhammaan reer cabdulaahi maxamuud iyo reer xaaji maxamuud cabdi iyo hooyo xaawo jibriil deer muxidiin iyo faadimo muumin cismaan iyo saygeeda iyo maxamed muumin cusmaan iyo deeq cali colaad iyo cabdifataax axmed cabdi iyo xaaskiisa iyo samiire axmed cabdi iyo faadimo zahar cabdicasiis iyo olol aadan jibriil iyo nuur ibraahim jibriil iyo cali ciise nuur iyo axmed cabdicasiis cabdulaahi bashiir axmed faarax iyo raxma cabdiqani iyo xaliimo maxamed deeq abuukar idil suuban haboon iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ibraahim ay hawada u marinayaan muxudiin muumin cismaan iyo xaaskiisa maryamo qurux oo wiil ugu dhashay wadanka norway soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan falastiinayay haddana jaleecaynaa dhakhtar bay sukeen qoray adna weli ma dhaadanid waa codka macaan ee fanaanka maxamed cali burco
hadduu dhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhigay dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadan dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dhakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
weliba heestaasi waxay ka mid ahayd falastiinow heesihii fanaanka uu ku galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kastoo khamiisa lagu qaban jiray golaha murtida iyo madaalada national teatr waxaan u malaynayaa barnaamijkaas falastiinee dadka kuraasta hore xirtay inaad ku jirtay
weligay ma tegin laakiin mararka qaar ayaan tv-ga ka daawan jiray ibraahim saas weeyaan.
laakiin heestan ma heesihii aad soo xiriirisay ku jirto Sida camal, ma anaa- joogto maalintaas en- en- ma joogto maalinta siyaatarka anaaba masraxaanoo saana arka qof ku ego kursi hore fadhide ood weliba habeenkaasi daangu cunaysa
ibraahim tiyaatarka soomaaliya ma lagu gedi jiray daango daangu iyo loos iyo nanac kuleel iyo lowska waa xasuustaa nanac qoray iyo
bal warqadda xigta noo soo qabo dhambaalkana falastiin waxa uu naga soo gaaray mustafa axmed maxamuud xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cawil bulaale haamey xaaskiisa iyo carruurtooda maxamed xeef xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen jamaal sangub xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed cali kumeelgaadh iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen warsame takar iyo caaqil cali yaasiin ducaale iyo cali haamey iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer qanjali iyo reer calas iyo reer ilmo maxamed waxaana ay dhammaantood dadkaasi hambalyo iyo bogaadiba gaarsiinayaan maxamed cawil bulaale iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa samiira maxamed oo wiil ugu dhashay tukaaraq waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin warqadan markana xaggayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay waa ilmo sheekh ibraahim cali iyo ilmo bucul guuleed jaamac iyo dhammaan dhallinyarada ceel waaq soomaaliya oo tahniyad dhalasho waxay u dirayaan xuseen bucul guuleed iyo xaawil luul cadow isaaq oo lix iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee juulaay wiil ugu dhashay degmada ceel waaq waxaanu leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ee dhegaystayaasheenna aan u soo qabanaynana waa heestii riyo maygu aragta codkii macaanaa ee fanaanada farxii fiska iyada ayaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
ka codkaasina wuxuu gebagabo yahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa si talantaaliya inoola socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ad kala socoteen haatanna aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa waxaa habeen hore casho lagu xusayo munaasabadda ciidalfidriga ee islaamka halkaasi kusoo dhoweeyey muslimiin da'yar madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama cashadaasi waxaa ka hadashay oo madaxweynaha masraxa kusoo dhoweysay caasha cabdirasaaq oo ah gabadh soomaali ah oo madaxweynaha hore ugu soo dirtay waraaq haddaba waxaa aabbaha dhalay gabadhaasi cabdirasaaq cusmaan uu falastiin axmed iimaan uga warramay sida uu u arko gabadhiisa cashadan lagu martiqaaday iyo dareenkiisaba
Eh, dareenkaygu runtii aad buu u kacsanaa Een, arrin aan ka filaynayna ma ahayn in lagu casimo white house-ka surprise bay nagu noqotay marka aad aad baan ugu faraxsanayn intaana imaan ka hor warqadii usoo qortay madaxweynaha caaisha warqadaasi waxay kaga hadashay sida madaxweynuhuna mar soo hadal qaaday caaishana ay ka sheekaysay culayska ay qabaan marka ama aa qabtid markaad tahay qof muslin ah madow ah oo maraykan culeysyadaasi sidee u dareemaysa mase kaa la sheekaysata culeysyadaas way jiraan markay caruurtu ay ka yimaadaan iskuulkana waxyaalaha ay la soo kulmaan way nooga sheekeeyaan adoo iyagoo ka dareemaysid wejigooda inay aada uga xun yihiin in loogu yeero magacyo kala duwan oo saameynaya noloshooda marka maxaa isleeda sababtu way taha loogu yeeray magacyadaas
waxaa jira caruur yaryara oo iskuulka ay la dhigtaan oo keliya ay ka ay macnaha muslimnimadeeda xijaabkaas saaran dartiis iyo ayagoo caruurtaasi aanan waxba ka ogeyn muslin islaam iyo wuxuu ku saabsan yahay laakiinse ay ka arkeen wararka keliya ee caruurta macnaha ay ku dhaga hadlaan
meesha aada degan tihiin dad soomaaliya oo muslima degan yihiin mise waxaad tihiin dadka keliya soomaalida eryada agaarkaas degan soomaali badan baa degan iyo dad kaloo muslimiin oo nooc walba iskugu jira
madaxweynuhu waa ula ballamay wuxuu sheegay inay is adkayso in maaragtay waxyaabo badan laga gudbayo laakiin dhinaca kale waxaa jira walwal dad badan oo muslimiina ay qabaan oo ah waxa dhici kara marka madaxweynaha hadda xilka hayo uu ka dego adiga aabba ahaan caruur dalkan ku haysta isagii madow ah muslin ah sidee u dareemaysaa walwal intee la egaa ka qabtaa maadaama maalmahan kale weliba ololaha doorashooyinkai hadda socdaahi ay arrimaha islaamka u ahaayeen tiir ka mida tiirarka lagu loolamayay
aad bay macnaha wakhtigan xaadirka lagu jiro madaxmeyne obama uu madaxda yahay aad baan ugu faraxsannahay laakiinse welwelka nahaya waxaa weeye waxa ka soo bixi doona doorashooyinka nagu foodleh yaase ku guulaysan doona ma waxaa ku guulaysan doona kuwa qofka ku hadla ama ka soo horjeeda muslimiinta oo maalin walba si asaga loo doorto ku hadla ayaa aan macnaha aada uga fakarsannahay inay saameyn ugu yeelato caruurtana ku yeelato ayaguna way og yihiin macnaha aada bay uga hadlaan
dadka deegaanka mas-uuliyiinta deegaanka mararka ay dhacaan falalka ku saabsan heydka waxaa la yiraahda ama nacaybka ama isir nacaybka ama in cunuga loo muujiyo in uu muslin yahay ama madow yahay maamulada deegaanka mid kala shaqeeyeen bulsho ahaan in arrimahaas wax laga qabto
way nagala shaqeeyaan runtii mararka qaarkoodna waxaan la kulannaa aan la kulmay xitaa magaaladan degannahay shariifka haysta booliiska oo aada nin aada u fiican runtii oo markay wax yara dhacaan ama la soo sheekaysta dadka macnaha liidarka soomaalida communitiga u ah macnaha baraarujina nagu sameeya macnaha in ay dowladdu nagarab taagan tahay markay waxyaalo dhacaanna masaajidka iyo booliis u soo dira waardiye
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cusmaan oo dhalay gabadh lagu casumay aqalka cad oo madaxweyne obama uu casho ugu sameeyey muslimiinta da'yar waxaa waraysanaysay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a wararkii ugu dambeeyey waxaa hal mar inoo gudmaraya jaamac buulle jaamac dalka turkiga waxaa albaabada loo laabay in ka badan kun ka mid a dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay kumanaan ururada bulshada iyo hay-ado ka mid ah marka uu madaxweyne turki madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu wareegto soo saaray tan iyo markii uu ku dhawaaqay xaalada degdega ee dalkaasi sanatarka laga soo doorto gobolka virginia ee ku yaalla duleedka washington tim kane ayaa hillary clinton waxa ay u xulatay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga ee kala qaybgalaya doorashada madaxtinimada maraykanka ka dhacaysa bisha nofembar ee fooda inagu soo haysa booliska gobolka
aada u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac intaasna waxaa naga eg idaacaddayeedii galabnimo tan iyo intan toddobada kulmayna nabadgelyo